masiibadii dabka ahayd oo ka dhacday caasimada puntland ee garowe shalay oo taariikhdu ahayd kow iyo soddonkii bishii koowaad laba kun toban iyo sideed sida laga warhayo dab ayaa ka qarxay meel ka mida magaalada oo kaalin shidaal ah dabkaasna wuxuu geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh ugu horreyn waxaan rabaa inaan halkan maaragtay tacsiyad maaragtay uga diro eheladii dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay intaba in maaragtay kuwii ku dhintayna ilaahay samir iyo imaan ka siiyo ehli eheliyadoodii iyo dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeedba kuwa dhaawacmayna waxaan ilaahay u weydiinayaa inuu caafimaad deg deg ah siiyo oo ilaahay uga bogadhayo intaa haddaan idhaahdo waxa khasaaraha meesha ka dhacay naf iyo maalba waa lahaa waxaa hadda tiro kooban oo la yaqaano waxa weeye waa naftii weeye waxaa ku dhintay meeshaas afar qof baa ku dhintay ilaa haddeer qof dumar ah ilmo caruur ah oo wiil ah iyo laba nin oo maaragtay waaweyn waxaa kaloo ku dhaawacmay oo dhaawac aada iyo aada halis u ah qaba afar nin oo kale oo iyaguna maaragtay xaaladoodu ay maaragtay serious tahay oo aada iyo aada u liita dadkaasna diyaarad gaaraan u dalabnay nusaac ka horbayna maaragtay waxay u duushay magaalada muqdisho garoonka cusub ee maaragtay generaal maxamed abshir ayaa diyaaraddaas maaragtay dadkaa ka qaaday xilli dhaweyd baanu hadda maaragtay kasoo noqonay garoonka waxaan rajaynaynaa maaragtay inay helaan daweyn wanaagsan ilaahna waxaan u weydiinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inuu dadkaas caafimaad deg dega siiyo intaa haddaan idhaahdo sida laga warhayo magaalada maaragtay caasimadda ahayd puntland ee garowe waa magaalo hadda weyn oo aada weyn koritaankeeduna dee sida laga wada warhayo waa magaalo maratay fiditaankeedu isbedelayo maaragtay marba mar ka dambaysa yacni si weyn isu bedelayo oo fiditaankeedu maaragtay xawli ku socdo weeye magaalo aada loo maalgashanayo qofkii haatan lix bilood ka maqanna maaragtay wax badan uu dareemayo in magaalada maratay isbedel weyn ka dhacay magaalada sidaa u koraysa inay maaragtay dabdamis la-aatana waa arrin maaragtay aan fiicnayn anagoo ku hadlaya magaca maaragtay golaha deegaanka iyo magaca bulshada caasimadda puntland ku dhaqan waxaan halkaan fariin uga dirayaa dadka reer puntland gudaha iyo dibaddaba magaaladan maaragtay in ay hesho weeye maaragtay baahida dabdamiso ay qabto annagu haddaanu degmada nahayna waxba ka hagran mayno xafiiska markaanu nimi oo hadda laba sano iyo bile laga joogana yacni shaqadaas waanu binownay waana waana naga daaheen laakiin processkaas waa socdaa intaa haddaan idhaahdo fariinta halkaan kale aan ka gudbinaya waxay tahay kaalimaha shidaalka oo halista ugu badan oo maaragtay magaaladan dababku ay ka dhashaan ah waan ogahay sidii ay ahayd uma balaangaraysna tallaabooyin baanu qaadi doonaa haddii alla idmo cid walba oo garoowe oo maaragtay damac kaga jiray inay kaalin cusub ka furato laga bilaabo maanta waanu joojinay qoraal isla maantaan kusoo saaraynaa haddii alla idmo kaalin cusub oo garoowe laga furi karo ma jidho haddii cid isku daydana maca qalabka kasoo xereynaynaa iyadana waa xirayna haddii alla idmo arrintaas waa mamnuuc weeye wixii hore baan la tacaalaynaa waxyaalaha tallaabooyinka aan qaadi doonana waxaa ka mid ah inaanu maaragtay kaalimaha dababka ku dhow yihiin iyo dababka inaan kala maarayno mana la ogolaan doono meherado dab laga shido iyo kaalin isu dhow waxaan kaloo la ogolaan doonin meherada bagaashkana haddii alla idmo iyagana tallaabaan ka qaadi doonaa waana laga rari doonaa kaalintu waxay noqon doontaa mid keligeed maaragtay qofka keligeed meel uga furan wixii ka dambeeyana waxa weeye iyagu intay isu jiri doonaan ayaanu maaragtay ku xejin doonaa haddii alla idmo guddoomiye waxaa ka socdaa radio sahan ilaa iyo hadda ma ogaateen dabku waxa uu ka dhashay
waxaa jira hadda dad u xiran baa jira dabkan waxaana jira maaragtay iyo qalabba waxaana socda baaritaan baa socda xoog leh oo isla markiiba bilaabmay shaqadii oo socota baaritaanku hadda waa socdaa arrintan arrin maaragtay si weyn loo baarayo weeye mana raba inaan ka hor dhaco haddii aan la idmo warkeenadan maaratay xilligii marata baaritaanka u dhamaado ayaan siin doonaa